deegaanka higlaale oo ku tirsan magaalada cadaada yaa weliba lagu hirgeliyey ceelbiyooda riig e kaas oo hirgelintiisa ku qayb qaadana dad muxsiniin e oo qurburoog e oo ku jeeda deegaanka madadla daafurka iyo weliba goobroog haaya guddoomiyaha guddiga hirgelinta ceelka odayaalka deegaanka iyo hanakumada bulshada deegaanka iyagoona ka faraxsanaayana qodista ceelkan maadaama deegaanka iyo ku teeginayana baahiilan qoba helowga biyo ka filan dadka deegaanka guddoomiyaha hirgelinta ceelka mudane macalin daahir cali xoosha yaa ku werbiya shaqada ku dareerta ceelka muddada la qodo doona iyo baahiyihii lanqobi ceelkan inila helaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamay galabtay waxaan joognaa higlaale waxaa noo bilowday ceelkii reeshii axmed cali lugoole ama reer calacwaaloo dhan ay qodayeen alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baan uga shukrinaynaa noo bilaabay shaqada ceelka waa noo socdaa aaduuna u fiican yahay himadiisa isugiisu ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ceel wanaagsan nooga dhigo oo biyo macaan oo qabow ilahay inuu nooga dhigo walaalaha qodaya oo u waqfay adeer sheekh axmed iyo ehelkii oo dhan u waqfana aadaan ugu mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in maarata janatulfidoosa ilaahay ugu bishaareeyo wixii khayr ka doonayeenna ilaahay maarata uu ku amaalmariyo waalideenkii ayagaba ceelkiina waa noo bilowday shaqadii waa noo socotaa si wanaagsan inoogu socotaa ilaahay maarata nabadgelyo iyo ammaan iyo mugiis ha noogu dhammeeyo ceelkana biyo macaana sharafla allah naga siiyo walaalahana aadaan ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waana idin salaama dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bulshada kale ka nool ah magaalada cadaada iyo deegaanada kale ee ku tirsan yaa lanka baaqay iniyo kadaydana bulshada xilka isku saarti ceelkan si deegaanka bulshada ka noola iyo n helana biyo ka filana